intaa ka gudbo nimanka ayaga macnaha intiina idaacadaha ka maqasheen mooyaane wax qadiyey oo arrimaha odeenka ay ku ay saameyn ku yeesheen ma jirto shacabki baa diiday oo ka hor imaaday wax haldanna hade wuu ahaa shacabku qaadan karin annagana talada wanaagsan baan ka bixinay arrimahaasi wax bu la yidhaahdo ka hora oo hadda degmooyinka ka jira ama ka shaqeeya ama haddaba ka howlan ama laga soo dhaweeyey inna ma jiraan waa iskuday way ahayd iskudaygeyna shacabki baa diiday wayna naga tageen oo arrimaha wax jira oo konferendaho deegaanka shaqeeya ma jiraan laakiin guddoomiye maamulkaasi waa lagu dhawaaqay halka lagaga dhawaaqayna waxaa joogay shacab lagu sheegay inay deegaanada maamulka loo dhisayo ay kasoo jeedaan mas-uuliyiintii deegaanada maamulka loo dhisayna idinka waad ka mid aheedeen marka madaxweynihii maamulkaasi loo doortay iyo halkeebay ku dambeeyeen maha imaaciil berdii malaad joogaa nin hadda xil haya ama shacab u shaqeeya ama mas-uulu hayana ma aha waa nin qabiilkiis reerkooda iska dhex jooga arrimaha waa isku dayeen laakiin shacabkii iyo mas-uuliyiinta markaa deegaanada joogtay baa diiday halkii bay ku fashilmeen wax ka jira oo boqol saran yidhaahdo waddanka haatanba ama ka shaqeeya ama laga aqoonsan yahay ama ka jiri doona ama wax hawla ka haya midna ma jiraan waa isku day bahaa isku daygiina shacabka ka hor imaadeen waa la diiday markii horan de shacabka waxbaan idiin wadnaa iyo xuquuq baan idiin wadnaa iyo waxaas lagu soo gelayay kadib masalkeedii baa lasoo taabtay inaysan waxba ka jirin oo wixii ay mataqaanaa siyaasado kale yihiin baan ogaanay shacabkuna sidii baan ugu sharaxnay shacabka go-aan ka qaatay wax boqool sano la wadankaa laga aqoonsan yahay ma jirto dadkaasi waa dad dowlada koonfur galbeeda maamuladoodii iyo deegaankoodii iyo ugaasidoodii iyo xildhibaanadii wasiiradoodii inay koonfur galbeed ugu shaqaynayaan ayagayna wax ka sugahayaan waxay la-aantii wax yaraantana koonfur galbeed iyo degmooyinka boqol iyo baydan la qabnaa wax dhiboo ka jira deegaanka oo xagga siyaasadeed iyo asmuushiyo kala duwana ama boqol sano wax la yidhahda midna ma jiraan dadkaasi waa dad shacaba oo wanaagsan oo koonfur galbeed shacabkeedia u shaqeeya weeyaan kasakow diidmada shacabka maxaa kale oo is leedahay oo aqabad ah waa ay ka hor yimaadeen waxaa fikir oo ka hor imaadeen waxay wadeen ba wax nidaam oo dawladaysan oo socon kara bahaynba
markay tahay dad siyaasiyiin ahoo dowladda dhexe ku jira ayaa garwadeen ka ahaa marka maamulkii ma waxaad leedahay waxa uu dhaafi waaya halkii lagu dhisay maya dhisma nama gaarin looma dhisin dhismana ma ahayn wax iskuday oo wax lagu raadinaya iyo koonfur galbeed macnaha ay nala hadasho oo ama ay soo dhaweyso ama madaxaasiyada ay nala fartu ahaa siina macnaha siyaasiyiintii koonfur galbeed ama ku jirtay ama guud ahaan deegaanka hogaaminaysay ee arrintan si fiican looga wada tashaday wax la tashi oo lagu sameeyey wax qiimana lagu sameeyey markii waayena meeshooda iskaga baabeenba markii la dhisay maamulkaasi waxaa taageero u muujiyey puntland oo iyaduna koonfur galbeed ay ku eedeysay inay dadkaasi xaqooda ay ku tunteen soona dhaweynayaan fikirka in bakool sare la dhiso marka ma is leedahay dhismahaasi waxaa ka dambeeyey siyaasiyiin kale iyo weliba maamulo kale oo doonayay inay koonfur galbeed ay arqaladeeyaan sidaas weeye macnaha sidaasay u ardahay wax shirka ku jirmeen arrimuhu sidaas ay ahaayeen dadkani dad lasoo tuuray oo arrimaha koonfur galbeed lagu carqaladeynayay taana shacabkaa diiday oo kor istaagay wixii wateen lagu korgeli waayey sidaana ugu jirta arrinta
marka hadda ka waran halka lagu dhisay maamulkaasi yaa ku sugan madaxweynihii ma jooga oo loo doortay xilligaasi oo la sheegay in shaqsi shacab deegaanka iska jooga uu ka mid yahay nin hadda nidaam iyo shaqsi shaqo haynina hadalhaynta shacabka maxay tahay mar haddii loo sheegay in xaqooda koonfur galbeed looga soo dhicinayo oo bakool sare loo dhisay hadda maxay leeyihiin hadduu fashilmay maamulkii waxay leeyihiin waxay nimankan wax sheegay talkoodii iyo dadnimadoodii iyo deegaanka ka dhasheen waa dad la yaqaano koonfur galbeedna dowladii wasiiradii iyo xildhibaanadii waa sidii loogu xaraysan haddii maanta qof shacabka siyaasad la-aana ma jira dabtii shacabka ogyihiin meeshay wax ka jiraan bay ogyihiin in caqabad iyo dagaal iyo qabiil la gelinayay ogyihiin waxaa waxaasoo dhamanta dhinacbay iska dhigeen dowladoodii iyo mubaasadoodii xildhibaanadoodii bay ka xiran yihiin dad xaaladda say tahay u gooyeen dadka adigu shirkii lagu dhisayay bakool sare qayb ma ka ahayd maadaama degmooyinka loo dhisay ay degmadaada ka mid ahayd waan joogay laakiin midka anigu naaday oo diiday taydin asalka saarta marka yaa kula qaba in maamulkaasi uu fashilmay oo hadda uu yahay mid fashilan saddexdii degmo ee loo dhisay marka laga reebo taada waxaa iga qaba ugaasada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta dhan walba deegaanka ama joogta ama koonfur galbeed joogta yaa ila qaba ugaaska kuwa ila qaba odaasha iyo waxgaradka ila qaba marka sidee shacabka uga dhaadhicin kartaan haddii shalayna aada u sheegteen in bakool sare oo koonfur galbeed xaqooda looga dha- ee, looga soo dhicinayo aada u dhisteen haddana uu fashilmay sidee looga dhaadhicin karaa in maamulkaasi uu fashilmay haddana koonfur galbeed aad tihiin
waxaa looga dhaadhicin karaa wayba afkaanba dee shacabku dowladda yaqaanaan ee siduu xerki jira weeye meesha dee wax ka imaan karaan ama wax tari karta iyo way ogyihiin annaga macnaha dadkani dadkii wasiiradii iyo ugaasadii iyo xildhibaanada annaga baa xariirsan oo khadka ku jira odayaashii iyo waxgaradkii siyaasiyiinta la hadlaya nabadgelyo annaga u dirsanay ayaga waxaan u dirsanay waa ayaana dowladdu ay ku jiraan wax naga maqan ma jiro wixii macnaha tabaar ana ayaga wixii saaran oo ayaga dowladda noqosanayo Een, ma koonfur galbeed baa idinla hadashay oo idinku amartay in maamulkaasi idinku aadan taageeri karin mise si iskiina ayaad u- een, isaga soo baxdeen een, maamulkaas macnaha koonfurta bedelda xidhiir ban lalahayn ee wax khaldan anigu sida ahaanba ma taageerin wax nalagu khaldi karana malahaba Een, soo adigaad sheegaya marka hore inaad ka qayb gashay marka een, kasoo laab macnaha fikirkayga diidmadan ka dhigtay iyo waxan wax khalad yahayban anigu waan ka jiisanay ma shirka oo maamulka lagu dhisayo ku sheegtay sida macnaha gooligii mareega qushaan ay weliin ban ka sheegnay inuusan waxna wax nagu siyahayn haye marka een, markaad fikirkiina aad ka soo laabateen ee koonfur galbeed aad usoo laabateen een, ma- madaxdii sare ee maamulka ma ku wargeliseen in shacabkii een, uu bakool sare uu ay ka tanaasuleen ee markii horena een, uu ahaa mid dana gaara laga watay wax wargelin oo anagu aan sheegayna ma jiro wax qaabilada nimankana dhex martay ma jiro fikirka marka hore aan diidnay kadibna de sidiin baan u adkaysanay oon dowladda annaga iyo meesha wax naga jiraan baan ugu xidhannahay wax hadda sidoo nimanka aan siinayno ama garasho aanan ogi jirtaba ay hayaanba Een, maamulkaasi marka la dhisay waxaa een, shacabka iyo weliba mas-uuliyiinta deegaanadaas iyo xildhibaanadii deegaanadaas ka soo jeeday ay ku dacwoonayeen ama ay sheegayeen in koonfur galbeed ay dadkan xaqooda ay siin waayeen xildhibaanadiina lagu dulmiyey sidoo kale wasiiradiina lagu dulmiyey marka hadda haddii aad ka soo laabateen een, ma isleedihiin xaqiina waad ka heli kartaan koonfur galbeed furgal bay xaqaan mar horaan ka helnay haddana waan ka helaynaa wixii aan tabanaynana soomaalida dhan baa nala bulshada sibaab iyo xisaabtan cad iyo dadka annagu aan uxil saaranahayna mas-uulka ah iyo dowladdaas wada hadlahaya wax dhiban arrimaha kama qabna wax qaybsiga tani intii koonfur galbeed la dhisay ma jiraa wafdi wasiiro ama xildhibaano ka socda dowladdan koonfur galbeed oo idin soo gaaray oo cabashadiina iyo weliba sida aad wax u qabtaan idinka dhagaystay
maya maya maya